Dadka barakacayaasha ah ee ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah kuwa aan inta badan haysan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabaha la midka ah. Haweenka uurka leh ee ku nool kaamamka barakacayaasha degmada Doobley inta badan ma helaan daryeelka caafimaad ee ay u baahan tahay hooyada uurka leh. Qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamamka barakacayaasha magaalada Doobley ayaa ka warbixiyay baahiyaha caafimaad ee haysta waxayna maamulka iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen in loo dhammaystiro waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah ee uu caafimaadku ugu horeeyo.
aniga waxaa la yidhahdaa ubax xasan salaad baa la yidhahdaa waxaan deganahay kaamka dalbila waxa ay tahay dhiigbax iyo caafimaad la-aan daryeel la-aan iyo maxay ahayd wax u imaanaya oo maarata xilligeeda ay dhalahayaan soo kormeeraya iyo u imaanaya oo wax weydiisanaya oo wax weydiinaya oo gaari lagu qaado lacalla haddii ay fooshu qabato xitaa lagu qaado ma laha aad in badan bay u baahan yihiin wallahi in badan bay u baahan yihiin wax badan bay u baahan yihiin de waxaa weeyaan een, waxaan meeshan caqabada ugu daran waa gaari la-aanta aan kuu sheegay daryeel la-aanta aan kuu sheegay nafaqa la-aan qofka maxay ahayd markay dhasho wax dabka loo saaro dad aan haysanin baa jiro oo maxay ahayd dadku waa baraka waxaa laga soo qaxay baadiye waxaa laga imaaday duur cidla ah. meesha wax u jooga dadka ma laha hanti aan maxay ahayd dadka aan ku kabnana ma haysano oo maaragtay lagu lagu daryeelo oo qofka kale aan ku dhaana ma haysano oo maxay ahayd wixii naloo qaban karo naloo qabto nalagu caawiyo magaalada aan ku geysano een, isbitaalka aan ku geysano ma haysano marka waxaan ka codsanaynaa dowladda sharaf dala iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo il fiican aynu weliba indho badan ay nagu soo fiiriyaan hal il maaha hadda indho badan ay nagu soo fiiriyaan baan rabnaa magacayga waxaa la ceebla cismaan cali maxamed xiliga dhalmada de- waxaa waaye faad weyn baa halka ku haysto qabow dhaxan rafaad oo dhan wax ka maqan ma jirto dhiigbaxan dhiigbax aad u badan bay sameeyaan waa la ogsoon yahay wayna dhiigbaxaan haddii haweenka daryeel yahay ay haysanin wax daryeel haysanin isbitaal ku dhaweyn dhaqtar ku dhaweyn caafimaad badan bay u baahan yihiin baahi aad u weyn bay ka qabaan ay u qabaan baahi aad u weyn bay u qabaan waxay rabaan wax caawi iyo hay-adii adduun wax caawi way rabaan oy oy caafimaadka ilaahay baa noo haayo laakiin daawo caafimaad bay u baahan yihiin dhaqtar quman